بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo labiyo afartanaad waxaanuu ku joogaa aayadda boqol iyo sagaal iyo lixdanaad ee suuratu lbaqara bismi illaahi اraxmaani اraxiim sayaquulu الsufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kanuu calayha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى آيات كان وحو كقور رميا تحويل القبلة وكيف قابلها اليهود وغيرهم من السفهاء wareejintii qiblada laga soo wareejiyey baytulmaqdis ee loo soo wareejiyey kacbada iyo sida nimankii yahuudeed iyo kuwii kale ee waxmagaratada ahaa ay arrintaa uga hor yimaadeen sayaquulu الsufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kanuu calayha waxa alla uu tilmaamo uu ka sii waramay marka qiblada loo soo wareejiye xagga kacbada waxay odhan doonaan taasina waa mucjizo tilmaamaysa rasuulnimadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xaqnimadeeda iyo xaqnimada qur-aanka waayo waxaan dhicin buu ka waramay siduu uga warramay baanay u dhacday qiblada iyo wareejinteeda masaa'ilka ku saabsan ilaahay markuu aayaadkan kaga warramay waxaa kaloo aayaadka allah uu ku tilmaamay kitmaanu lyahuudi lilxaqi fii sifati rasuuli sala allahu calayhi wasalam nimanka yahuudeed inay qariyeen xaqii ku yaalay towraad oo tilmaamihii nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam iyagoo garanaya oo aqoon iyo cilmi u leh ayay haddana u badrheedheen inay beeniyaan wa ina aladiina uutuu lkitaaba layaclamuuna annahu alxaqu min rabbihim wama allahu bigaafilin cama yacmaluun walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikuli aaya ila aakhiri alaayaat waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wujubu tawajuhi ila alkacbati fi salaah walxikmatu min dalik waajibnimada ay waajib tahay salaada dhexdeeda in loo jeedsado xagga kacbada iyo xikmadda arrintaa ku jirta oo dhowr jeer lagu soo celceliyey wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah waxaa kaloo la tilmaamay xikmadda ku jirta in la amro inay kacbada u jeedsadaan lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja ila aladiina dalamuu minhum waa si aan xujo laydinku helin iyo wax laydinkaga gar helo ama xujo iyo gar u eg si aan loo helin waxaa kaloo aayaadka ku sugan alsabru wa jazaa'uhu wa anwaacu alibtilaa sabirka iyo abaalmarinta laga helaayo iyo noocyada imtixaanka ilaahay addoommadiisa u imtixaamo yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالsabri waالsalaaة ina allaha maca aلsaabiriin waxaa la tilmaamay anwaacu libtilaa walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsi min alamwaali walanfusi walhamaraati wabashir asaabiriin waxaa kaloo aayaadka ku sugan wujuubu sacyi bayna asafa waalmarwa waajibnimada ay waajib tahay oo ay ka mid tahay bay arkaanta xajka iyo cumrada in la sacyo oo lagu wareego safa iyo marwe dhexdooda إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cuquubatu kitmaani اlcilmi wa xukmu man yamuutu calى اlkufri cuquubada waxaan u jeedaa xaaraannimada ay xaaraan tahay iyo cuquubada ka dhalanaysa xaqa in la qariyo iyo cilmiga iyo cidda gaalnimo ku dhimataa abaalkeedi iyo hoygay u hoyana saahalka uu yahay إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله إلى آخرها وعكلوا آياتك كسغا وحدانية الله تعالى ومظاهر قدرته waaxidnimada rabbi iyo muuqaalada waaweyn ee astaanta iyo daliilka u ah ilaahay weynidiisa iyo awooddiisa iyo waaxidnimadiisa wa ilaahukum ilaahun waaxid laa ilaaha ilaa huwa araxmaanu araxiim ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waannahaar ilaa aakhiri alaaya waa makhluuqaadka waaweyn ee astaanta iyo daliilka u ah ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa kaamilka ah waxaa kaloo aayaadka lagu tilmaamay anna min ashirki alxubu maca allah inay shirkiga ka mid tahay ilaahay cid kale in lala jeclaado sida alle loo jecel yahay oo kale oo maxabbada cibaadada ah ee tacdiimka iyo weyneyntu ay ku dheehan tahay ilaahay cid kale in lala wadaajiyo waxaana culimmadu yidhaahdaan waxaa farqi u dhexeeyaa waxa uu farqi u dhaxeeyaa alxubu maca allah waalxubu fi اllah in ilaahay wax lala jeclaado lala simo xagga maxabbada iyo yacni jacaylka tacdiimka xambaarsan iyo ilaahay dartii in wax loo jeclaado liajli illaah marka alxubu fi llaahi walilaah waa cibaado ilaahay loogu dhowaado ajar iyo abaalna laga helo waayo nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau yihi awsaqu cura aliimaan alxubu fi llahi waalbugdu fi llah guntimaha iimaanku uu ka kooban yahay kuwooda ugu ad adag ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a ilaahay dartii oo wax loo jeclaado dartiina wax loo naco oo jacaylkaaga iyo nacaybshahaaga aada ku salayso lilaahi wa fi llaah ilaahay dartii ee dan kale aanad ku salayn laakiin alxubu maca allah waa kii mushrikiintu ay samaynayeen ee lagu tilmaamay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah wاladiina aamanuu ashaddu xuba lilah waxaa ka baxaya xubbigaa shirkiga ah xubbiga abiiciga ah ee basharka ku beeran ee dee ubadkiisa iyo ooridiisa uu jeclaanayo waxaa la yidhaha waa maxaba abiiciya waa kalgacal abiiciya oo caado ah oo basharka oo dhan ku beeran laakiin xadkaa abiiciga ah waa in aanu ka gudbin oo aan u dhaafin oo aanu gaadhin heer uu maxabada ilaahay la simo ama uu ku xadgudbo oo dabarka uu ku goosto uu ku dambaabo waa inaanay gaadhin heerkaa laakiin kalgacalka uurka ugu jire uu ku beeran yahay ubadkiisa iyo ooridiisa iyo wixii la mid ah dee maaha shirki kadib alla waxa uu tilmaamay xaal lmushrikiina wamasiiruhum yowma alqiyaamati atbaacan wamatbuuciina nimanka mushrikiinta ah xaalkooda iyo arrinkoodu qiyaamada sida uu noqonayo madax iyo mijaba walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica waana allaha shadiid اlcadaab ila aakhiri alaayaat aayaadka u dambeeya waxaa ku sugan wujuub اlakli min alxalaal wاlijtinaabi can اlxaraam wa wujuubu ijtinaabi khaطawaati الshayطaani wa اtikhaadihi caduwa waajibnimada ay waajib tahay in wax laga cuno oo la adeegsado wixii xalaal ah ee ayib ee wanaagsan een xaaraan ahayn iyo inay waajib tahay in xaaraanta laga dheeraado oo aan loo dhowaan oon agteeda la marin iyo waajibnimada ay waajib tahay shaydaanka waddooyinkiisa in laga dheeraado oon la marin waayo foolxumo iyo macsiyo ayuu ina faraya ya ayuha الnaasu kuluu mima fi اlardi xalaala طayiba wla tttabicuu khuطuwaati الshayطaan inahu lakum caduw mubiin inama yaأmurukum bالsuءi wاlfaxshaaء waan taquluu calى اllahi ma la taclamuun allah waxau ihi subxaanah sayaquulu waxay odhan doonaan asufahaau kuwii waxmagaratada ahaa oo min annaasi dadka ka mid ah maa wallaahum maxaa ka jeediyey bay odhan doonaan kuwan muslimiinta ah can qiblatihim qibladoodii allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayha ay cala istiqbaaliha qaabilidda ay qaabilayaan qibladay hore ugu sugnaayeen maxaa ka soo jeediyey macnaha baytulmaqdis maxaa ka soo jeediyey kacbada u soo jeediyey ayaay odhan doonaan marka allah waxa uu tilmaamayaa kuwa yahuudda iyo munaafiqiinta iyo mushrikiintii carbeed oo lagu tilmaamay waxmagarato iyo dicaafulcuquul inay yihiin inay odhan doonaan marka nebiga loo soo wareejiyo xagga kacbada maxaa qibladoodii hore ka soo jeediyey inay odhan doonaan qibladana in baytulmaqdis laga soo jeediyey oo loo soo jeediyey kacbada waa nooc ka mid a anwaacda naskhiga qur-aanka dhexdiisa ka dhaca ee waxa weeyaan la nasakhayo oo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mihliha markaa sunnada ayay dee ku sugnayd inuu baytulmaqdis u jeedsan jiray marka qur-aankuna dee qur-aan waa nasikhi karaa qur-aanna sunna dee waa lagu nasikhi karaa marka jeedsigii hore ee baytulmaqdis uu u jeedsan jiray waxaa lagu nasakhay inuu u soo jeedsaday kacbada oo la amray inuu kacbada soo qaabilo marka waa noocii aw mihliha waxaanu nasakhno ama aanu ku ilowsiino waxaanu la imanaynaa wax ka khayr badan amase la mid ah marka waa imika mid la mid ahoo min qiblatin ilaa qibla baytulmaqdis baa laga soo jeediyey kacbadana waa loo soo jeediyey sayaquulu waxay odhan doonaan assufahaau kuwii waxmagaratada ahaa oo min annaasi dadka ka mid ah waa yahuudiya munaafiqiintii iyo mushrikiintii carbeede maa wallaahum maxaa muslimiinta ka soo jeediyey bay odhan doonaan can qiblatihim qibladoodii allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayha cala istiqbaalihaa qaabilideeda ay ku dul sugnaayeen waa baytulmaqdis eh qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow lilaah alle ayay u sugnaaday lilaahi alle unbaa iska leh oo u sugnaaday almashriqu jihada barigee cadeedu ay ka soo baxdo iyo waalmaqribu jihada galbeedkee cadeedu ay u dhacdo labadaba allah iska leh waxaa lagaga kinaayoonayaa jihooyinkoo dhan alla inuu leeyahay oo kol hadduu bari iyo galbeed mulkiyo inta kalena waa mulkiya ee u dhaxaysa yahdii waa hanuuninayaa alle man yashaau cidda uu doono ay hidaayatahu cidda hanuunkeeda uu doono alle wuxuu ku hanuuninayaa ilaa siraatin jid xaggii buu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan macnuhu markaa waxa weeye kol hadduu ilaahay jiho walba uu leeyahay isaga ayaa dhinacuu doono u jeedinaya oo lilaahi alamru min qablu wa min bacdu ruuxa muuminka ana uma cunanto inuu ilaahay dee ka hor yimaaduu yidhaah muxuu sidaa u samaynayaa waayo waa biamri illaah isna waa addoon alleh qofka alla rumaysani ka kalese dee waa ka hor imanaya alla waxa uu ihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata marka culimmadu waxay yidhahdeen madiine markuu usoo hijrooday ee lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood uu baytulmaqdis qaabilayey isagoo niyadda ka jeclaa nebigu in loo jeediyo xagga kacbada ayaa dee waxa weeyaan la nasakhay baytulmaqdis inuu ujeedsado oo la amray inuu xagga kacbada soo qaabilo waana siduu niyadda ka jeclaa alla waxa uu ihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata jalaalaynku sida uu soo qadarayo ay wakamaa hadaynaakum oo yahdi man yashaauda ayaa tashbiiha lagu xidhayaa macnuhuna waxa weeyaan wakadalik ay wakamaa hadaynaakum sidaa aanu idiin hanooninay ee xaqa iyo kacbadaba aanu idinku hanooninaynu idinku soo jeedinay oo kale ayaa jacalnaakum aanu idinka yeelay ummatan ummad ummadda oo wasata dhexdhexaad ah ay bayna alifraadi watafriid yacni talaxtag iyo xadgudub iyo gaboodfal iyo gaabin midna aan samayneyn laakiin wasad ah mufasiriintu waxay odhanayaan ay khiyaaran cuduulan kuwa khiyaarowan wanaagsan oo caadiliin ah wakadalika wakamaa hadaynaakum sidaa aanu idiin hanuunina ayaanu jacalnaakum idinka yeelay ummatan ummad ummadda oo wasata dhexdhexaad ah maxaanu idinka yeelay sidaa litakuunuu si aa u ahaataan shuhadaa'a kuwa ku markhaati kaca cala annaasi dadka oo ummaduhu ambiyadooda markay yidhaahdaan waxba namay soo gaadhsiin aada maragga idinku ugu furtaan ummaddii nebi maxamed haddaad tihiin oo wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu ahaado waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam shahiida mid ku markhaati kacaya calaykum korkiina si aa idinku haddaa ummaddii nebi moxamed tihiin ummadaha kale ugu markhaati furtaan idinkana nebi moxamed idinku markhaati furo alla waxau uhi wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta aada ahayd nebi moxamedow calayha ay cala istiqbaaliha qaabilidda aada qaabilasa aada hore ugu dul sugnayd waa baytulmaqdise kaagamaanaan yeelin ay qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilan jacaladu laba mafcuul bay qaadanaysaa oo ka hore waa alqiblata ka labaadna usoo qadaro qiblatan marka qibladaad markii hore ku dul sugnayd waa baytulmaqdise qiblo kaagamaanaan dhigin ilaa linaclama kaasi waa tafsiir waxaa kaloo bannaan imika allatiida halkaynu qiblada kaga sifaynay inaynu mafcuulka labaadba ka dhigno oo imika markii hore waxaynu yidhi wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qiblada allatii qibladaasoo mawsuulku markaa waa sifatun lilqibla laakiin waxaa bannaan in mafcuulka labaadba allatiida aad ka dhigto waxba aanad soo qadarin macnuhuna uu noqdo wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qiblada allatii tii kamaanaan yeelin marka waa mafcuulu haanigii taasoo kunta aada ahayd calayha ay cala istiqbaaliha qaabilidda aada qaabilasa taad ku dul sugnayd kaagamaanaan yeelin qiblo ilaa linaclama waxaa kaloo bannaan marka marka kuntada sideeda loo daayo waa tii hore baytulmaqdis ee laga soo jeedee mansuukha ah waxaa kaloo bannaan sida jalaaleynkuba uu tilmaamayo qibladan la sheegayo in kacbada loo jeedo tan loo soo jeediyey ee ta hore lagu nasakhay markaa kuntadana bimacnaa anta looga jeedo macnuhuna uu noqdo wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo an kunta ay anta adigu calayhaa korkeeda aada ku sugan tahay hadda oo kunta calayhaa macnaheedu waa ay anta calayhaa qibladaada hadda ku sugantaoo kacbada ah kamaanaan yeelin ay qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama allatiiduna waa sida tii hore oo kale uunoo ama sifaad ka dhiga ama mafcuulu haani labadaba waa ku bannaanta wamaa jacalnaa kamaanaan yeelin alqiblata qibladii allatii qibladaasoo kunta calayhaa aada ku dul sugnayd oo baytulmaqdis ah ama allatii qibladaasoo kunta calayhaa ay anta calayha alaan hadda aada ku dul sugantao kacbada ah ay qiblatan qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama inaanu ogaano mooyaane waa tan ciladii man axad inaanu ogaano mooyaane kaasoo yatabicu raacaya alrasuula rasuulka raacaya minman cid aanu ka ogaano kaasoo yanqalibu noqonayo huwa manku calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda ku noqonaya oo ridoobaya oo diintaba ka laabanaya labadaa inaan kala ogaano mooye wax kale sidaa umaanaan samayn cilmiganna maaha cilmi cusub oo alle usoo kordhaya oo ilaahay waa ogaa maa kaana wamaa yakuunu wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun waa acamu sifaati tacalluqan maadi iyo mustaqbal iyo wax dhacay iyo waxaan dhicinba sifada cilmigu waa koobsataa oo waa ku tacalluqaysaa laakiin waxaa loo jeedaa cilmigan waxay culimada qaar ka cabiraan cilmu duhuuri waaru'ya cilmiga muujinta iyo ru'yada oo macnaha inaanu kala muujino kala caddaynoy kala muuqdaan un baanu sidaa u samaynay oo dadkiibaa kala baxaya oo qaarna waxay odhanayaan maxaa kolba meelna loogu jeedinayaa maxamed isagaa kolba siduu doono samaynaya waxaan idiin xaqa maahe waa kuwa la fidneeye dee hallaabaya sidaasay odhanayaan oo diintaba dib bay uga noqonayaan dee kuwa hanuunsanna waxay odhanayaan waa xaq oo halkiina loo jeediyaba samcan wa taaca labadaa si loo kala muujiyo waxaa kaloo laga cabiraa alcilmu aladii yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab cilmiga uu ka ratibmayo ama uu ka dhalanayo abaalmarinta iyo cuquubada oo ilaahay addoommadiisa kuma ciqaabo cilmiga saabiqee uu hore usii ogaa inay sidaas samayn doonaan cuquubo iyo thawaab kuma siiyo laakiin addoommada waxaa lagu abaal mariyaa amase lagu ciqaabaa wuxuu ilaahay hore u ogaa ficil ahaan markuu u dhaco waxaa markaa culimmadu ay yidhaahdaan cilmigu waa cilmigii alle hore uun laakiin waxa kala duwan macluumka ama shayga sifaduu ugu tacalluqayo oo markii hore wuxuu ugu tacalluqay annahu sayuujad inuu dhici doono o la heli doono ayaa cilmiga alle ugu tacalluqsanaa oo ilaahay waa sii ogaa marka uu dhacana wuxuu ugu tacalluqayaa cilmiga alle annahu waqaca wa annahu mawjuudun ficla inuu dhacayba oo ficil ahaan u jiro ayuu ugu tacalluqayaa oo si kale haddaad u cabirtana waxa weeye ilaa linaclama si aanu u ogaano maa calimnaahu annahu sayuujad annahu wujid waxaanu hore u ogeyn in la heli doono u dhici doono si aanu u ogaano ficil ahaanba inuu dhacay ilan hore ilaahay waa u ogaa inuu dhici doono imikana wuxuu og yahay inuu dhacay marka labada tacalluq unbaa kala duwane cilmi cusub oo usoo kordhay ma aha marka allah waxa uu ihi qibladaad hore ugu sugnayd ama taad imika ku sugan tahayba qiblo kaagamaanaan yeelin ilaa linaclama inaanu ogaano mooyaane oo macnaha kala muujino man axadka yatabicu rasuula rasuulka raacaya minman mid inaanu ka ogaano mooyaane oo aanu ka soocno ama ka muujino kaasoo yanqalibu noqonaya huwa manku calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda ku noqonayo oo diinta ka laabanaya macnaha waxaanu sidaa u samaynay uun si ay labadan qolo u kala soocmaan oo waaqica ugu kala caddaadaan kuwa ku sugnaanaya iyo kuwa diintaba ka siibanaya ee aan ku sugnaanay allah waxa u uhi wain kaanat lakabiiratan ila cala aladiina hada allah in waa mukhafafa min athaqiila isamkeedana damiiru shani lasoo qadaraa laga dhigaa oo wa inahu ay wa ina alamra washa'na arrinka iyo xaalku waxa uu yahay kaanat waxay ahaaday waxay ahaatay hiya tawliyadaa iyo jeedsigaa kacbada loo jeedsaday wuxuu ahaaday lakabiira mid weyn bay ahaato dadka ku culus ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane hada allah ay hadaahum allah ilaahay uu hanuuniyey oo damiirka kaanada ku asturan ee isam ahaan ay u rafcinayso waxaad u celisaa tawliyada ama jeedsiga kacbada loo jeedsaday macnuhuna waxa weeyaan jeedsiga kacbada loo jeedsaday dadka waa ku cuslaa oo in badan baa qaadan kari la-ayd kuwa muuminiinta hanuunsan mooyaane oo iyaga ay u sahlanayd inay qaataan oo markaaba ay hoggaansamaan oonay ka hor iman marka wa in kaanad icraabo badan baa ku jira ee kaa damiiru shanigunaynu qaadane wa in kaanad ay wa ina alamra washa'na arrinkiiyo xaalku wuxuu yahay kaanad inay ahaatay hiya ay tawliya jeedsashadaa loo jeedsanayo kacbadu waxay ahaatay la kabiiratan mid ku weyn dadka oo ku culus ilaa cala aladiina kuwii korkooda mooyaane oo iyaga aanay ku weynaynay u fududahay kuwaasoo hada allaahu ilaahay uu hanooniyey wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudiica kii luminaya iimaanakum iimaankiinna iimaankan waxaa looga jeedaa salaatuhum ilaa beyt lmaqdis intii aan la nasakhin een xagga kacbada loo soo jeedin salaaday u tukan jireen xagga baytulmaqdis ee jihada shaam ilaahay idinkama dayacayo ee waa idiin daryeelaya weeyaan macnuhu waxaanay aayaddaasi soo degtay markay yahuudi ku yidhaahdeen salaadiinii baytulmaqdis way dayacantay oo kuwii ku dhintay ayaa weliba dadka ugu daran oon waxba loo qorin sidaa markay yidhaahdeen ayaa alla uu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum ilaa beyt lmaqdis aayaddu waxay daliil u tahay ana alacmaala min aliimaan acmaasha wanaagsan ee la sameeyaa iimaanka inay ka mid yihiin waayo aliimaanu qowlu wacamalun waictiqaadun bilqalb iimaanku waa wax afka lagaga dhawaaqa iyo carabka xubnaha iyo jawaarixdana lagaga camal falo qalbigana laga ictiqaadiyo o laga yaqiiniyo saddexdaa rukni ama tiir buu ku taagan yahay marka acmaashu waa mid ka mid a arkaanta iimaanku ku taagan yahi oo waa alacmaalu min aliimaan wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudiica kii idinka luminaya iimaanakum ay salaatakum ilaa beyt lmaqdis salaadaad u tukan jirteen baytulmaqdis intaan la nasakhin ilaahay idinkama dayacayo waayo ina allaha alla binnaasi dadka la ra'uufun waa mid u tudhis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista ra'fadu waa shiddatu raxma waa naxariista baliiqee xeesha dheer oo way ka xeel dheer tahay raxmadda alla waxa uhi qad naraa dhab ahaan baanu u aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa nebi moxamedow fi samaa'i ay fii jihati asamaa xagga sare ee samada gadgadoonka wejigaagu uu ku gadgadoomayo ee eegmada iyo aragga aad ku laba celinayso adoo rajaynaya xagga sare inuu waxyi kaaga soo dego kugu amrayo inaad kacbada u jeedsato waanu ku arkanaa baa alla yihi subxaanah sida fiicanna qaddaa xarfu taxqiiqa addee macaani kalena waa leedahaye sida saxda ah waa in ficilka ka dambeeya laga dhex macneeyo gaar aan loo macnayno dee qad xaqiiqee haddaad tidhaahdo macnaa taxaqaqa ficil oo kale aad ka dhigto waxay ka hor imanaysaa macnihii ama tacriifkii ahaa dee walxarfu maa laa yadharu macnaahu kaamilan ilaa maca hayrihi waxa ka dambeeya ayaa macnihiisu ka muuqdaa ee iskii uma taagna xaraf macnaha uu tusiyaa marka qadnara xaqiiq ahaan baanu u aragnaa baa alla yihi taqalluba wajhika nebi moxamedow wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i ay fii jihati asamaa xagga sare ee samada gadgadoonka wejigaagu ku gadgadoomayo ee kolba aada eegayso adoo isla talow waxyi ma kugu soo degaya oo rajaynaya in lagugu soo dejiyo waxyi lagugu amro kacbada inaad u jeedsato ilaahay waxa uu leeyahy gadgadoonkaagaa nebi moxamedow waa ku arkaynaa waananu ognahoo waa la soconnaa falanuwalliyannaka wallee waanu kuu jeedinoo waanu kuu jeedin nebi moxamedow qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedin qiblada oo tardaaha aada raalli ka tahay marka horeba sharcan dee qiblada horeba raalli buu uga ahaa oo rabbi waa u hogaansamaa u hogaansanaayo kamuu hor imanayn laakiin ridahan waxaa looga jeedaa xagga nafsiyan naf ahaan ayaad yacni nafsiyan waxaad u jeclayd oo adigoo raallikaa sharciga ilaahay meel kastoo uu kuu jeediyo ayaa haddana xagga niyadda iyo laabta waxaad aad u jeclaysanaysa in xagga kacbada laguu soo wareejiyo tiina ilaahay waa kuu yeelay weeyaan falanuwalliyannaka wallee waanu kuu jeedin oo waanu kuu jeedin nebi moxamedow qiblatan qiblo ayaanu kuu jeedin qiblada oo tardaahaa aada raalli ka tahood rabtood jeceshahay ee fawalli jeedi nebi moxamedow wajhaka wejigaaga jeedi wejigana waxaa loo cabbiray dee waa ashrafu alacdaa xubnaha qofka ta ugu sharafta badan waxaana looga jeedaa un bimacnaa alaan hadda waxaa looga jeedaa ay daataka oo daatadaada iyo naftaada oo dhan xagga qiblada u jeedi oo ma bannaana qofka laabtiisa ama dee jidhkiisa wax ka mid oo dhinac kale u jeeda inuu wejigoo keliya xaggaa u daymoodo maaha muraadku ee siduu u dhammaystiran yahay wuxuu wada qaabilayaa xagga xarabka wejigase waxaa looga cabiray waa ashrafu alacdaa waa halkii ugu mudnayd inta kalena waa la mid allah waxau ihi markaa fawalli jeedi nebi moxamedow wajhaka wejigaaga u jeedi ay kullaka dhammaantaa weeyaane shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa sida jalaaleynku uu tilmaamayo dee masaajidka xaramku waa wen yahe waa ayilkacba waa kacbada murabbic ee afarta tiir ama rukni leh xaggeeda u jeedsa weeyi oo haddaad joogtana waa caynteeda qaabil ay kuu muuqato haddaad ka maqan tahayna waa jihada iyo xaggay kaa xigto uun waayo bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun fawalli jeedi wajhaka wejigaaga u jeedi shatra shatrana waa bimacna aljiha e shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa waa kacbada eh wa xayumaa kuntum meel kastood ahaataana fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatrahu masaajidkaa xurmada leh xaggiisa u jeediya wa ina aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waa nimankii yahuud iyo nasaare ee towraad iyo injiil loo soo rogay layaclamuuna waxay og yihiin oo ay garanayaan nimanka ahlulkitaabka ah annahu ay tawalli oo masderka tawallida ee fawalluuda laga fahmay damiirka u celi ilaan ficil kastaa wuxuu koobsanayaa masder damiirku u noqon kara eh marka wa ina aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey ahlulkitaabka ahaa layaclamuuna waxay garanayaan oy og yihiin annahu ay tawalli in jeedsigaa kacbada loo jeedsanayaa alxaqu xaqii inuu yahay min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday oo towraad iyo injiilba waa ku taalay in kacbada loo soo jeedin doono nebiga sala allahu calayhi wasalam wamallaahu ilaahay ma ahaanin bikaafilin mid moogan camaa yacmaluuna waxay samaynayaan rabbi ma moogana ee waa og yahay waanu arkayaa allah waxau ihi walaa in atayta laamtu waa muwati'atun lilqasami dhaar bay u gogol dhigaysaaye wala in atayta wallaahi baan ku dhaartay lain atayta haddaad ula timaado nebi moxamedow aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaara ee towraad iyo injiil loo soo dejiye haddii aad ula timaaddo bikulli aayatin aayad kasta oo tusinaysa kacbada in laguu soo jeediye inay runkaa tahay oo jalaaleynku wuxuu odhanayaa ay bikulli aayatin calaa sidqika fii amri alqibla aayad kastoo tusinaysa kacbada in laguu soo jeediye inay runtaa tahay oo laguu waxyooday aayad kasta haddaad ula timaaddo ma tabicuu raaci maayaan qiblataka qibladaada ku raaci maayaan oo marnaba ku waafiqi maayaan wamaa anta adiguna maad ahaanin bitaabicin kii raacaya qiblatahum qibladooda adiguna raaci maysid wamaa bacduhum barhkoodna ma ahaanin bitaabicin kii raacaya qiblata bacdin barhka kale qibladooda oo yahuud waxay u jeedsanayeen baytulmaqdis nasaarana jihada mashriqa ama cadeed ka soo baxa ee bariga dee muslimiintuna xagga kacbada ayay u jeedsanayeen markaa waxaa la leeyahay aayad kasta haddaad u keento ku raaci maayaan adiguna raaci maysa tooda iyaga laftooduna qolana qolada kale ma raacayso qibladeeda iyagoo qibladoodu kala duwan tahay ayaa haddana la yidhi qiblatahum qibladooda qiblooyinkooda lama odhan oo lama jamcin lianna alkufra millatun waaxida waayo qiblooyinkoodu haba kala duwanaadaan ee gaalnimadu waa un milla iyo diin keliya ka dhigan tahay kol hadday ku kulmeen kufriga iyo ishraaga alla waxau ihi walain itabacta wallaahi baan ku dhaartay lain itabacta haddaad nebi moxamed ow raacdo ay fardan wa taqdiiran kaba soo qaado marnaba dhici mayso laakiinba haddii ay dhacdo dee waxa weeyaan daalim dembaabaad noqonaysaa marka waxaa la yidhaha shardigu yacni khaasatan marka inta shardiyadoo kale ay gasho idaada waxay kaga duwan tahay waxaan dhacaynba ayaa lagu xidhaa shardigeeda mararka qaarkoodna mustaxiila sida lain ashragta layaxbatanna camaluk waa la ogayay nebi maxamed marnaba inaanu shirki ku dhacayn laakiin haddana waxaa la leeyahay kaba soo qaado hadday dhici lahayd sidaasi sidaasaa xukunkaagu noqon lahaa waa weysha gowrac dibigu ha ku quus qaatee walain itabacta markaa muraadku dee waa ummadda nebi moxamed amarka loo jeedinayaa cidda loo socdee loogu quusgoynayaa waa ummaddiisa wallaahi lain itabacta haddii aada raacdo nebi moxamed ow ahwaa'ahum nimanka ahlulkitaabkae yahuud iyo nasaara hawadoodiiyo waxay jecel yihiin haddaad ku raacdo min bacdi maa kii dabadii kaasoo jaa-aka kuu yimid huwa maaga oo min alcilmi cilmiga iyo waxyiga ah waxyiga rabbaanigaee kuu yimid dabadii haddaad hawadooda raacdo hee innaka adigu idan haddaa yacni wakhtigaas haddaad kuwa raacdo la min aldaalimiina kuwa daalimiinta ee dulmiga falay ayaad ka mid noqonaysaa laakiin wax dhacaya maaho waa wax mustaxiil oo waa ma dhacdo allah waxau yihi aladiina kuwa aataynaahum aanu siina alkitaaba kitaabkii jinsulkitaab buu ku dhacayaa oo towraad iyo injiil ku rumoobaya waana yahuud iyo nasaara markaa kuwaanu kitaabka siinay waa ahlu kitaabkii towraad iyo injiil loo soo dejiyey yacrifuunahu damiirkana nebi moxamed baa loo celinayaa sida raajixa ahe yacrifuunahu nebi moxamed waa garanayaan kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum inamadooda inamadooda siday u yaqaanaan baa nebi moxamed ay u garanayaan oo tilmaantoodaa towraad iyo injiilba ku yaalla wa ina fariiqan koox oo minhum iyaga ka mida kuwa ahlu kitaabka ahna layaktumuuna way qarinayaan alxaqa xaqii bay qarinayaan oo tilmaamuhuu nebi moxamed lahaa ee towraad iyo injiil ku yaalay way qarinayaan oo dadka u daahirin maayaan oo u muujin maayaan walxaal bay xaqaa qarinayaan hum iyagu yaclamuuna ay garanayaan tilmaamuhuu nebi moxamed lahaa oo towraad iyo injiilba ku yaalay allah waxau ihi alxaqu xaqu min rabbik rabbigaa xaggiisuu ka ahaaday nebi moxamedow ee falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina xaqa kuwa ka shakiya ha ka mid noqon waxay culimmadu yidhaahdeen falaa takuunanna min almumtariina ayaa xagga nafigiiyo diidmada ka xeel dheer falaa tamtar ha shakiin waxaa ka xeel dheer falaa takuunanna min almumtariina haba ka mid noqon kuwa xaqa ka shakiya kuwa ha ka mid noqonin allah waxau ihi walikullin ay walikulli fariiqin qolo walba waxa u sugnaaday oo yahuud iyo nasaare iyo mu'miniinta ka mid a ilan waa kooxo kala duwane walikullin qolo walba ay walikulli fariiqin koox walba ama qolo walba waxa u sugnaatay wijhatun jiho ayaa u sugnaatay jihadaasoo huwa fariiqa ama kooxdaasi ama kulliguba muwalliihaa jihada uu jeedinayo ay wajhahu aw nafsahu naftiisa ama wejigiisa uu jeedinayo oo wallaa waxay qaadataa laba mafcuulo isamka faacilna dee yacmalu camala ficlihi oo muwalliina labadiibuu qaadan oo mid waa madkuurkan la sheego haa oo jihada ku dhacaya midna waa kan la soo qadarayo wajhahu aw nafsahu oo ka naftiisa ama wejigiisa jeedinaya ah marka waana min baabi alxikaaya oo laga waramayo qolo walba inay jiha u jeedsato ee calaa sabiili liqraar ma aha waayo waxa sugani waa qiblada muslimiinta ee kacbada uun kuwan kalese waa laga xikaayoonayaa uun dee kufrigooda iyo gaalnimadooda walikullin ay walikulli fariiqin qolo walba waxa u sugan wijhatun jiho ayaa u sugan jihada oo huwa kooxda ama kulligaasi muwalliihaa jihada uu jeedinayo ay wajhahu aw nafsahu wejigiisa ama naftiisa uu ujeedinayo fastabiquu u tartamoo u kala dheereeya alkhayraati khayraadka u kala dheereeya aynamaa takuunuu meel kastoo ahaataanba ya'ti waa idin keenayaa bikum idinka allahu alle jamiica xaal aad tihiin dhammaantiin waayo ina allaha ilaahay calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi wa min xaysu kharajta meel wal oo aad ka baxdo oo socoto iyo safar aada u baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga nebi moxamedow jeedi shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa marka amarka nebiga la siinayana walummatu tabacun lahu ummadduna dee waa ku raacsan tahay oo madaxa amarka la siiyo dee mijaha iyo dadka atbaacdee raacsanna waa kaga dayanayaan weeyi marka culimmadu waxay yidhahdeen dee salaada dhexdeedii waa waajibo dee la-aanteed ansixiba mayso marka salaada la tukanaayo in kacbada lala qaabilo laakiin acmaasha kale khayrka sida dikriga iyo ducada iyo waxyaabaha la midka ah waa mamduux laakiin waajib ma aha way fiican tahay wanaag oo dhan qiblada in lala qaabilo laakiin waajib ma aha laakiin salaada marka la joogo dee haddaanay daruura kugu dhicin la-aanteed kuuba ansixi mayso iyadu baryo maahay waa waajib wa min xaysu kharajta meel waloo aad ka baxdaba fawalli u jeedi wajhaka wejigaaga nebi maxamedow shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa wa inahu ay tawliyatu dheh ama aw itawalli wa inahu jeedsigaa xaramka ama kacbada loo jeedsanayaa lalxaqu waa xaqi oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday wama allaahu allana ma ahaanin bikaafilin mid moogan camaa kii tacmaluuna aada samaynaysaan wa min xaysu kharajta meel waloo aada ka baxdo fawalli wajhaka waxaa intaa loo soo celcelinayaa waa ta'kiidka waajibnimada arrintaasi ay waajib tahay la adkeeyey wa min xaysu kharajta meel wallow aada nebi moxamedow ka baxdaba fawalli jeedi wajhaka wejigaaga jeediyo shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa wa xaysumaa kuntum meel kastoo ahaataanba yacni baran wa baxran wa jawan wa ardan meel kastoo aada maraysaan oy suurtagal idinka tahay weeyi wa xaysumaa kuntum meel kastoo aada ahaataanba fawalluu u jeediya wujuuhakum wejiyadiina shatrahu ay shatra almasjid alxaraam masaajidkaa xurmada leh xaggiisa u jeediya wejiyadiina maxaa ugu jeedinaysaan lianlaa yakuuna halkan waxaad ku cilaysaa fawalluu tawliyada oo macnaha maxaad wejiyadiina xaramka ugu jeedinaysaan waa lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaan linnaasi dadka aanu ugu ahaan calaykum korkiina xujatun wax xujo ama gar ah oo marnaba xujo idiin heli maayaan laakiin waxaa loo jeedaa wax xujo u eg si aanay idinku helin dee xaramka iyo kacbada u jeedsada oo jalaaleynku halkaa wuxuu odhanayaa marka uu fasiraayo ay mujaadalatan fi tawalli ilaa gayrih si aanay idinkula doodin oo aanay doodiyo garta idinkaga helin haddaad meel aan kacbad ahayn u jeedsataan ay litantafii mujaadalatuhum lakum min qowli lyahuudi yajxadu diinana wayatabicu qiblatana wa qowli lmushrikiina yaddaci millata ibraahiima wayukhaalifu qiblatahu waxa uu odhanayaa jalaaleynku macnaha waa si doodoodiiyo xujadoodu ay usoo afjarantoy usoo go-do oo ay ugu soo go-do yacnii hadalkay yahuudi lahaayeen qibladayadiina waa u jeedsanayaa diintayadiina waa diidan yahay markuu baytulmaqdes soo qaabilayey iyo odhaahday mushrikiintu lahaayeen miladii nebi ibraahim baan raacsanahayna wuu leeyahay qibladiisiina wuu khilaafayaa oo kacbada uma jeedsanayo labadaba hadalkoodu siduu usoo afku usoo afjarmo oo mar haddaad kacbada u jeedsato dee hadalkii yahuudeedna waa soo afjarmay oo odhan maayaan isagoo waxa weeyaan diintayadii diiday buu qibladayadii qaabilsan yaho waaba la nasakhay hadalkii mushrikiinna waa soo afjarmay oo odhan maayaan isagoo millatu ibraahim sheeganaya ayuu kacbadii kasii jeedaa oo waaba usoo jeedsaday marka labada qolaba si ay xujadoodu usoo go-do weeyaan macnuhu lianlaa yakuuna maxaad wejiyadiina kacbada ugu jeedinaysaan oo cillada iyo sababku yahay lianlaa yakuuna si aanu ugu ahaanin linnaasi dadka waa nimanka yahuudeed iyo mushrikiinta carbeede calaykum korkiina si aanu ugu ahaanin xujatun xujo iyo gar ay idinka helaan si aanay u helin ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ah oo kuwaasi iyagu dee waxay doonaan bay ku hadli oo waxaa looga jeedaa kuwooda mucaanidiintaee canaadka iyo cariigsiga iyo madax adayga ku sifaysani iyagu waxbaba ku qanci maayaane kuwa ha u aabayeelina ila aladiina dalamuu minhum laakiin kuwooda laga yaabo inay macquul ama wuxuun qaadan karaan si xujadoodu usoo afgo'do ayaa macnuhu u yahay ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ahoo kuwa mucaanidiinta canaadka iyo cariigsiga ku talax tegay iyagu waxba ku qanci maayaane kuwaa dan iyo muraad haka gelina oo falaa takshawhum kuwa madaxa adag ee mucaanidiinta ah ha ka baqanin ee wakshawni aniga iga baqa oo kacbadaa usoo jeedsanaysaan iyaga ha ugu aaba yeelina dan iyo muraadna ha ka gelina waliutima ciladana waxay ku cadfan tahay ciladii hore lianlaa yakuuna waxaad wejiyadiina kacbada ugu soo jeedinaysaan si aanay cidina xujo idinku helin iyo waliutima iyo si aan ugu dhammaystiro nicmatee nicmadayda calaykum korkiina nicmada diinta iyo xaqa si aan korkiina ugu taam yeelo iyo walacallakum tahtaduuna walikay tahtaduu si aada u hanuuntaan oo xaqa iyo wanaagga aada ugu hagaagtaan oo ugu hanuuntaan oo kacbadu ay ka mid tahay kamaa arsalnaa jalaalaynku waxaa u odhanayaa kamaa arsalnaa tashbiihaasi wuxuu ku tacalluqayaa oo ku xidhan yahay waliutimadii oo macnuhu waxa weeyi waliutima nicmatii calaykum waxaad sidaa u yeelaysaan si aan cidina aanay xujo idinku helin iyo si aan nicmadayda idinku taam yeelo ay itmaaman ka itmaamihaa biirsaalinaa fiikum rasuula si aan nicmadayda idinku taam yeelo taam yeelid la mid ah taam yeelida aan nicmadayda ku taam yeelay rasuulkaan idiin diray ee idinka dhexdiinna aan ka soo bixiyey oo macnaha sidaan nicmadayda risaaladaa rasuulkeen idiin soo diree dhexdiinna aan ka soo saaray aan ugu taam yeelay oo kale ayaan nicmadaana idinku taam yeelayaa weeyi marka kamaa arsalnaa sidaan idinku soo diray baa alla yihi fiikum idinka dhexdiinna rasuula rasuul aanu idinku soo diray rasuulka oo minkum idinka idinka mid a marka tashbiihu sidaa aan tilmaamay arsalnana marka waxa weeyaan bimacna alirsaal master laga keeno macnuhu wuxuu noqonayaa itmaaman ka itmaamina ka itmaamihaa biirsaalina fiikum rasuula iyo si aanu nicmada idinku dhammaystiro dhammaystir la mid ah sidaan nicmada idinku dhammaystiray markaan rasuulka dhexdiina usoo diray ama aan ka soo bixiyey kama arsalnaa ay ka irsaalinaa sida diristayadii oo kale aanu nicmada ugu taam yeelay fiikum dhexdiina aanu usoo diray rasuula rasuul rasuulka oo minkum idinka idinka mid ah rasuulka oo yatluu akrinaya calaykum korkiina ku akrinaya aayaatina aayaadka yaga idinku dul akrinaya oo wayusakiikum idin daahirinaya oo gaalnimo iyo shirki iyo dembi iyo xumaan oo dhan idinka daahirinaya oo wayucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabkii qur-aankaa idin baraya iyo walxikmata sunnada oo wayucallimukum idin baraya maa shay lam takuunuu aydaan hore u ahayn taclamuuna kuwa garanaya fadkuruunii ixasuusta oo ixusabaa alla yihi adkurkum anna waan idin xusi ah oo xuska alla u xusayaa addoommadiisa waxa weeye inuu wanaag iyo khayr ku abaalmariyo iyo malaa'igta dhexdeeda inuu ku ammaano washkuruu ii mahadnaqa lii aniga ii mahadnaqa oo nicamkaan idin siiyey igu mahadiya oo walaa takfuruunii hayga gaaloobina oo nicmado aad ku mahadnaqdaan waxay idiin sababaysaa inay idiin sugnaato idiinna ziyaado inaad ka gaalowdaana inay idinka baaba'do inay baaqi noqon ayay idiin sababaysaa alla waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta iyo wasalaati sabirka iyo salaadaba kaalmaysta waayo ina allaha alla maca saabiriina kuwa sabra ayaa la jirkooda u ahaaday waa maciye khaas oo maciyat nusra wata-yiid waa xoojinaya waana u gargaarayaa weeyi walaa taquuluu ha ku odhanina liman cidda yuqtalu loo dilayo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa cidda loo dilaya ha ku odhanina amwaatun ay hum amwaatun waa kuwa dhintay ha ku odhanina bal iskaba dhaaf inay amwaad yihiin axyaa-un kuwa nool nool weeyi walaakiin ha yeeshee laa tashcuruuna waydaan dareemayn oo ma dareensanidin mana garanaysaan oo macnaha cilmi ahaan inaad u ogaataan mooyaane si xisi ah dee uguma dareemi kartaan xawaastiinna oo waa wax laydinka qariyo oo idinka qarsoon macnaha loo jeedaana waa xayaatun barsakhiya looma diidana inay soo dhinteen oo dee adduunka inay kusoo dhinteen waxaba u daliilo waa la aasay oo waxa weeyaan dee xabaal baaba lagu rido oo adduunyadii waa soo dhinteen oo dee ilaahay dartii baaba loo dilay marka dhimasho adduunyo inay soo dhandhamiyeen waa dhab laakiin waxaa la leeyahay mar haddii xabaashiyo iilka la dhigay dee arwaaxdooda iyo ruuxdoodu waa kusoo noqoto oo halkaa waxay ku nool yihiin nolol tii qabriga ama alxayaatu albarsakhiya oo nicmo iyo barwaaqay ku jiraan waayo xabaaluhu dusha waa isaga mid hoostase waa ku kala duwan yihiin oo qaarna waa ku cadaaban yihiin qaarna waa ku nicmaysan yihiin oo jannay ku jiraan allah waxau uhi walanabluwannakum wallaahi lanabluwannakum waanu idin imtixaami oo waanu idin imtixaami bishayin waxbaanu idinku imtixaami waxaasoo min alkhawfi cabsi ah cabsi aad cadowga ka cabsataan oo laydinku imtixaamo iyo waljuuci gaajo ah oo abaaro ay idinku dhacaan iyo sicir barar iyo wanaqsin nuqsaan laydinka nuqsaamiyo oo idinka dhinmaan min alamwaali xagga xoolaha nuqsaan idinkaga dhacdo oo xoolihii idinka baaba-aan ama ay idinka dhintaan wal anfusi iyo nafihi oo idinka nuqsaama oo dhimasho iyo dhaawac iyo bukaanba idinku dhaco iyo wasamaraati iyo waxa weeyaan xagga midhaha oo idinka nuqsaama oo beerihii ay idinka ba-aan wabashir u bushaaree nebi moxamedow assaabiriina kuwa waxaasoo imtixaana ku sabra ee u adkaysta u bushaare lama sheegin wixii lagu bushaaraynayo waa liifaadati alcumuum oo khayr iyo wanaag oo dhan oo janna ugu weyntahay ugu bushaare bishay-in nakirada waxaa la yidhi waa litaqliil waa yarayn oo bishay-in waxoogaa yar oo cabsi iyo gaajo iyo xoolahoo nuqsaama iyo nafahoo nuqsaama iyo midhahoo nuqsaama waa wax yar baa laydinku imtixaamaya oo inta wanaag iyo nicmo aada haysato iyo inta dhibaato kugu dhacday waxa uun badan nicmadaad haysa had iyo jeerba aladiina idaa asaabathum ka sifee saabiriinta oo aladiina saabiriintaasoo idaa asaabathum ama hum aladiina saabiriintu waa kuwa haddii mubtada iyo khabar laysaga dhigo kuwaasoo idaa asaabathum markay haleesho musiibatun balaayo iyo dhibaata markay ku dhacdo musiibadu waa ismi faacil oo min asaaba marka waxaa la yidhaha asal ahaan luqatan musiibadu waa haleesho waa min alisaaba marka kullu maa asaabaka bikhayrin aw bisharin musiibo ayaa lagu idlaaqa waa wuxun ku haleelo dhib iyo dheefba laakiin xagga isticmaalka waxay ku xoog roonaato markii dambe haalib noqday in loo adeegsado uun wixii dhibaato kugu dhaca laakiin asal ahaan luqada carabiga ishtiqaaqa kelmadu halka laga soo jeexday ama laga soo dhambashay waxay ahayd isaabada oo dee kullu maa asaabaka bikhayrin aw bishar laakiin sharkuu ku qaalib noqday haddana muraadku u yahay aladiina kuwaasoo idaa asaabathum markay haleesho musiibatun tu haleeshay oo dhibaato ah qaaluu odhanaya ama yidhaahda inaa anagu lilaah alla ayaanu u sugnaanay wa inaa anagu ilayhi ay ila allah alle xaggiisa unbaa raajicuuna kuwa u noqonaya aanu nahay marka musiiba markay dhacdo yacni waxaa sunno ah dee ruuxu inuu yidhaahdo inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibati waakhlif lii khayra minha allah waxau ihi ulaaika kuwaasi saabiriinta ah dhibka ku sabraya calayhim korkooda waxaa ahaatay salawaatun ammaano min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis oo labadaba in naxariis laga dhiga salawaatu naxariiso iyo waraxmatu naxariis oo sida culimmada qaarkood ay yidhaahdaan naxariis caama iyo mid khaas ah waxaa ka habboon oo ka xoog badan salawaadka in ammaano ammaanta ilaahay addoommadiisa filmalay lacla ku ammaanayo in lagu fasiro raxmaddana naxariisteeda loo daayo waana sida bukhaari abulcaaliyat ariyaaxi taabicigii la odhan jiray uu kaga soo wariyey bukhaariga ee uu yidhi abulcaaliya salaat ullaahi calaa cabdihi hanaauhu calayhi fi lmala'i alaclaa salaada ilaahay addoonkiisa ku salliyayo waa inuu ku ammaanayo malaa'igta sare dhexdooda inuu ka ammaanayo weeyaan salaada rabbi ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda waxaa ahaatay markaas salawaatun ammaano oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaato alla uu ku ammaanayo malaa'igta dhexdooda iyo jameecaadka sare iyo waraxmatu naxariis ayaa korkooda ahaatay wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuhtaduuna kuwa hanuunsani waa iyaga uun allah waxau idhi ina asafaa walmarwata safa iyo marwe min shacaa'ir illaah looma jeedo daatadooda min shacaa'ir illaahe waa sacyiga iyo camalka dhexdooda dhacaya ayaa calaamadaha waaweyn ee diinta lagu aqoonsado ka mid a marka waa calaa xadfi mudaaf mudaaf baad usoo qadariyo macnuhu waa ina sacya asafaa walmarwati buurta safa iyo buurta marwa sacyiga dhexdooda la socdo ee lagu wareegaa min shacaa'ir illaahi ay min shacaa'iri diin illaah ilaahay diintiisa calaamooyinka waaweyn ee lagu aqoonsadee astaanta u ah ayaa ay ka mid yihiin faman xaja ruuxa haddaba u qasta albeyta beytkii allee xaj ugu qastay inuu u xajo aw ictamara ama cumraysta falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma kama saara falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma ahaaninoo an yatawafa fii an yatawafa inuu ku wareego kuma dembaabayo bihimaa safa iyo marwe dhexdooda inuu ku wareego waman tatawaca ruuxa tatawuca ee taaco iyo khayr sunnanimo u sameeya khayran xaal uu yahay khayr tatawucaas oo laga sifeeyo masterka tatawuca ee ficilka tatawuca laga fahmayo ama nasculkhaafidba lagu nasbiyo oo khayran ay bikhayrin khayr ku sameeya shay sunno ah oo tatawucana wixii aan waajibka ahayna qofku ku tatawucaa la ydhaah marka waman tatawaca ruuxa sunnanimo u sameeya taaco khayran xaal uu yahay khayr tatawucaasi fa ina allaha alleh shaakirun waa kii u mahadnaqaya qofka tatawucaa sameeye ee macnaha camalka kooban ee uu sameeyo abaal badan kaga abaal marinaya kaasoo caliimun ogaal badan ilaahay waa ka u mahadnaqaya ka daacadaa sameeya una ogaalka badan ee wanaagga iyo khayrkaa uu sameeye u og kana abaalmarin doona aayaddani waxay ku soo degtay inagoo dadejinaynaa waxay culimmadu yidhaahdeen jaahiliyadii hore qabla alislaam safa iyo marwe dhexdooda way sacyin jireen oo waa ku wareegi jireen laakiin safana waxaa saaraa sanam la yidhaha isaaf marwana sanam la yidhaahda naa-ila markaa mid walba markay gaadhaan way isku masixi jireen si ay u barakaystaan marka markii islaamku uu yimid ee asnaamtii la burburiyey ayaa muslimiintii waxay moodeen dee arrinka sacyiga safa iyo marwaba inuu umuurtii jaahiliga ka mid yahoo lagu dembaabayo haddii la sameeyo oo waa ka joogsadeen oo xaraj iyo dembiba ay ka dareemeen markaasay soo degtay safa iyo marwe dhexdooda inaad sacidaan ku dembaabi maysaan haddaba falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa lagama qaadanayo dee safa iyo marwe sacyigoodu inuu sunno yahoo laga tegi karo sida curwaba uu mooday ee caaisha ku inkirtay waayo curwa ibnu zubayr oo caashi habaryar u ahayd intuu sidaa mooday ayay ku tidhi hadduu arrinku sidaa yahay lama yidhaahdeen falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa ee waxaa la odhan lahaa falaa junaaxa calayhi fi yacni anlaa yatawafa bihimaa inaanu ku tawaafin oo aanu ku sacyin ku dembaabi maayaa la odhan lahaa haddii loo jeedo waa laga tegi karaa laakiin waxaa imika loo yidhi fii an yatawafa bihimaa yacni waxaa laga zuulinayaa xarajkii ay dareemeen baa la leeyahay ku dembaabi maysaane ku dawaafa oo ku wareega laakiin rukninimada sacyiga iyo waxa weeyaan sacyiga safe iyo marwa dee nusuusta kalea laga qaadanaya oo xadiidkii kale ee culimmada qaarkood ay quweeyeen nebigu waxau ihi ina allaha kataba calaykum asacya fascaw ilaahay sacyiga waa idinku waajibiyee sacyiya xadiidkii kale imaamu muslimna wuxuu ahaa inuu rasuulku yidhi nabda-u bima bada-a allaahu bihi waxaynu ku bilaabaynaa wuxuu alla ku bilaabayoo sacyiga safaa laga bilaabayaa ila ilaahayba safa ayuu hormariyo ina asafa walmarwa ayaa rabbi u yihi subxaanah alla waxau ihi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa kii anzalnaa aan soo dejino min albayinaati aayadaha cadcada iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu xaqa intaanuu caddaynay dabadeed linnaasi dadkaanu ugu caddaynay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa waa jinsulkitaabo waa kitaabkii towraad iyo injiil dhexdiisa intaanu xaqa ugu caddaynay kadib kuwa qarinaya waa nimankii yahuudeed iyo nasaare ulaa'ika kuwaasi yalcanuhum allaahu ilaahay waa nacdalayaa oo naxariistiisa waa ka durkinayaa wayalcanuhum waxaana nacdalaya allaacinuuna kuwa wax nacdala jin iyo insiba iyo malaa'ig iyo mu'miniinba kulli waa wada nacdalaya ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobadkeenoo wa aslaxuu hagaajiye waxay xumeeyeen oo wabayanuu caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi atuubu waa ka toobad aqbalayaa baa la yihi calayhim korkooda waana anigu atawaabu allaha toobad aqbalka badan baanay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista waxaa halkaa laga qaadanayaa qofka mufsidka ee wax fasahaadiya ama wax xumeeya shuruudda lagaga toobad aqbalaya waxaa ka mid a alislaaxu walbayaan wuxuu xumeeyey inuu hagaajiyo wuxuu qariyey ama uu waxa weeyaan daaha saarayna inuu bayaamiyo oo baatilnimada wuxuu ku jiray iyo xaqnimada waxa uu soo galay ee xaqa ah inuu kala caddeeyo ayaa looga baahan yahy allah waxau ihi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo amaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin waxaa ka baxaya kuwa intay gaaloobeen gaalnimo aan ku dhimana dee islaam u noqdo islaamnimo ku dhintay iyagu ma soo gelayaan ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda waxa ahaatay lacnatullah ilaahay nacdashiisa korkooda ahaatay oo naxariista rabbi in laga dheereeyo o laga durkiyo ah iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda ayaa korkooda ahaatay iyo wannaasi dadka lacnadooda korkooda ahaatay ajmaciina xaal ayiin dhammaantood kuwaasoo dhan lacnadooda korkooda ahaatay khaalidiina xaal ayiin kuwii ku waaraya fiihaa lacnada dhexdeeda ama fiihaa naartaa dhexdeeda lacnada laga fahmay oo haddii haada naarta loo celiyo waxaa laga fahmayaa naar inay gelayaan lacnada oo kolba haddii naxariis laga dheereeyo dee hoygooda hantidii waa naarta haawiye ciyaadan billaah marka khaalidiina xaalaayihiin kuwa ku waaraya fiihaa lacnada ama fiihaa naarta dhexdeeda laa yukafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka walaahu manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo wa ilaahukum macbuudkiina xaqii ilaahun macbuud weeye macbuudka oo waaxidun keli ah laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane alraxmaanu mooyaane haddii laga bedelo ama huwa araxmaanu waayo damiirka laguma sifeeyo wax yacni sifana ma noqdo waxna laguma sifeeyo marka ilaa huwa alla mooyaane macbuud kaleo xaq lagu caabudaa ma jiro alraxmaanu mooyaane haddaad ka bedesho damiirka laguma sifayn karee ama khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhigo huwa macbuudka xaqii alraxmaanu allaha naxariista ballaadhan ku sifaysan weeyaan allihii alraxiim ee addoommadiisa u naxariisanayey ina fii khalqi asamaawaati cirarka abuuristooda dhexdooda waxa ku sugan iyo waalardi dhulalka abuuristooda dhexdooda waxa ku sugan iyo wakhtilaafi alleyli waannahaar habeenkiiyo maalinta iskhilaafkooda kolba mid uu soo gelayo kolba mid u dheeraanayo midna uu gaabanayo isbedbedelka iyo iskhilaafka habeenkiiyo maalintana dhexdooda waxa ku sugan waalfulki doonyahana dhexdooda waxa ku sugan allatii doonyahaas oo tajrii soconaysa fi lbaxri ay cala albaxri badda korkeeda soconaysa bimaa shayna la soconaysa shayga oo yanfacu wax u taraya annaasa dadka wamaa kiina waxa ku sugan anzala allahu alla uu ka soo dejiyey min asamaa xagga sare ee daruuraha oo samada toddobadii samee kala sarreeye hadda loogama jeeday daruuraha looga jeedaa waayo kullu maa calaaka fa huwa samaa siduu qataada yidhi marka wamaa kiina waxa ku sugan anzala allah alla uu soo dejiye oo min asamaa xagga sare daruuraha uu ka soo dejiye oo min maa-in biyo ah oo fa axyaa dabeed uu ku nooleeyey rabbi bihi biyaha alarda dhulka uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed intay abaarowday kadib wabasa wabasa waxaad ku ku cadaftaa iyadana wabasa wamaada oo wamaakiina waxa ku sugan basa ilaahay uu ku firdhiye uu ku faafiye fiiha arlada dhexdeeda oo min kulli daaba noole arlada dul socda dhammaantii ah kullu maa yadubu cala alard wax alla waxaa arlada dul socdae alla ku faafiyena dhexdooda waxaa ku sugan wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedintooda la gedgedinayo ee kolba jiha iyo dhinacay ka imanayaana dhexdooda waxa ku sugan iyo wasaxaabi daruurahana dhexdooda waxaa ku sugan daruurihii almusahari la layliyey ee la sakhiray bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda oo daruuruhu samada waa ka sokeeyaan iminka samada labada samee aayadan lagu sheegay mid waa daruurahoo kullu maa calaaka fa huwa samaa waa ta hore min asamaaida hore tanna bayna asamaa'i waa toddobadii samee kala sarreeyey oo tan usoo sokaysay samaa-u dunyaha laydhaa iyo dhulka dee dhexdooda ayaa daruurihii ku sugan yihi marka wasaxaabi iyo daruurihii waxaa ku sugan daruurihii almusahari ee la leyliye la sakhiray bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda lagu leyliyey waxaa ku sugan hee la aayaatin khabarkii ine intaasoo dhan soo socday waxaasoo makhluuqaad waaweyn ah dhexdooda dhammaantood waxaa ku sugan la aayaatin aayaad iyo calaamaad waaweyn oo ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo awooddiisa lagu aqoonsadaa ku sugan yayse ugu sugan yihiin liqowmin qolo ayay aayaadkaasi ugu sugan yihiin qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanaya ayaa ay ugu sugan yihiin wa min annaasi dadkii waxaa ka mida manduul baa ka mida yatakhidu ka yeelanaya min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwa ay ilaahay la simayaan oy barbar dhigayaan kuwaasoo yuxibuunahum ay u jeclaanayaan ka xubbillaah ilaahay jacaylka la jecel yahay oo kale ka xubbillaah laba tafsiirba waa lagu fasiray oo ay ka xubbihim lilaah yacni waxay samaysanayaan asnaam ay ilaahay la simayaan oy u jeclaanayaan siday alle gaaladu u jecel yihiin oo kale oo markaa waxaa laga dhigayaa kuwan asnaamta samaysta ilaahayna waa jecel yihiin asnaamtoodana waa jecel yihiin laakiin jacaylkay ka dhexaysiiyeen oo siday sanam yacni sanamyadooda u jecel yihiin oo kale ayaa allana u jeclaanayaan markaa gaalnimada iyo shirkigoodu waa maxabadii alleh ayay la maseeyeen maxabada asnaamta kaasi waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray ka xubbi illaahi ay ka xubbi lmu'miniina lilaah waxay u jeclaanayaan asnaamtooda kuwa gaaladahi siday mu'miniintu ilaahay u jecel yihiin oo kuwan asnaamta samaysta iyagu alle maba jecla eh asnaamtooduunbay jecel yihiin laakiin jacaylkay asnaamtooda jecel yihiin waxaa ka weyn jacaylka mu'miniintu allahooda ay jecel yihiin waayo maxabbada mu'miniintu waa khaalisoo allay u badhax tiran tahay tooduna waa mid badhxan amaba dee mush asnaamtooda uunu badhax tiran boo ilaahay aan waxbaba ku lahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mida manduul baa ka mida yatakhidu samaysanaya min duuni illaahi alla sokadii andaadan kuwa ay ilaahay la simayaan oy barbar dhigayaan kuwaasoo yuxibuunahum andaadaasoy u jeclaanayaan ka xubbillaahi ilaahay sida loo jeclaado oo kale ay u jeclaanayaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daran xubban xagga jacaylka lilaahi alle ay jecel yihiin oo maxabbaday muuminiintu alla u hayaan ayaa ka weyn ta gaaladu andaadooda u hayso alla waxau ihi walow yaraa hadday arki lahaayeen aladiina wixii dalamuu dulmiga falay id uxilli hadday arki lahaayeen yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka yacni markay cadaabka arkayaan hadday arki lahaayeen ama ogaan lahaayeen hee jawaabka lowda soo qadaro la calimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata in awoodda iyo quwadu lilaah alla un ay u sugan tahay jamiican xaal ay tahay quwadu dhammaanteed marka halkaa tafsiirun ku gaabso kole waktigaa inaga dhacay walow yaraa hadday arki lahaayeen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay id xilli hadday arki lahaayeen yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka oo cadaabka u iman doona hadday ka warhayn lahaayeen hee la calimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata in awoodu lilaah alla un ay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed awoodda iyo quwadu iyo wa ana allah waxay kaloo ogaan lahaayeen in alle uu yahay shadiidulcadaabi cadaabkiisu miduu daran yahay id wakti hadday arki lahaayeen idda idda hore ka bedel daalimiintu hadday arki lahaayeen id wakti hadday arki lahaayeen tabara'a ay ka beri noqdeen aladiina kuwii itubicuu la raacay waa madaxdii min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen itabacuu raacay waa kuwii la duubsaday walxaalna ay arki lahaayeen ama ay ka beri noqdeen ra-w ay arkeen alcadaaba cadaabkii walxaalna ay cadaabka arkeen taqatacat ay ka googo'day bihim ay canhum iyaga xaggooda al asbaabu sababihii lagu xidhiidhay oo dhan hadday saaxiibtinimo tahay hadday sokeeyannimo tahay hadday maxabo iyo jacayl kala tahay wax walba markay ka googo'een hadday taa arki lahaayeen hee usoo qadar jawaabkoo laraw amran cadiima wax weyn bay arki lahaayeen oo culayskiisa aan la xamili karin wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii itabacuu raacay waa kuwii la duubsadee madaxda dabagale waxay yidhaahdeen low ana lana alla miyay noo sugnaato lowdani maanta waa bimacna tamanii sida layta oo tii shardiyada ahayd ma aha low ana lanaa alla may noo sugnaato karatan hal mar oo celina mar uun miyaa adduunkiina lagu celiyo oo fanatabara'a markaa aanu ka beri noqonno minhum iyaga kuwan madaxdee maanta naga beri noqday annakuna aanu ka soo beri noqona eh kamaa tabara'uu siday nooga beri noqdeen maanta minaa annaga alla miyaa maruun adduunka dibna loogu celiyo siday maanta nooga beri noqdeen annakuna aanu uga soo beri noqona eh kadalika yuriihim allahu allah waxau ihi kadalika ay kamaa araahum shiddata cadaabihi wa tabaru'i bacdihim min bacd sida jalaaleynka uu soo qadarayo sida ilaahay u tusay cadaabkiisa daran iyo siday u kala beri noqdeen siduu taa u tusay oo kale ayaa yuriihim allahu ilaahay u tusayaa acmaalahum camaladooda u tusinayaa xasanaatin xaal ay qoomamo ku tahay calayhim korkooda ay qoomamo ku tahay wamaa hum manay aanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta xaggeeda yaa ayuha nnaasu dadkii ow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa wax ka cuna fil ardi arlada dhexdeeda ku sugnaa xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaasha oo tayiba wanaagsan oo walaa tatabicuu ha raacina khuduwaati shaydaani shaydaanka wadooyinkiisa iyo tallaabooyinkiisa ha dabagelin oo ha raacina waayo inahu shaydaanku lakum idinka caduwun cadow buu idin yahay cadowga oo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay caddahay inamaa yaamurukum wuxuu idin farayaa un shaydaanku bisuu xumaan ayuu idin amrayaa guud ahaan iyo walfaxshaa tafool xumada badan gaar ahaan sida zinada iyo liwaadka iyo wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu idin amrayaa cala allah ilaahay korkiisa ha ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oo ilaahay u nisbaysaan wuxuu ka nasahan yahay taasuu idin farayaa wallahu aclam